aniga magacayga waa xildhibaan ibraahim maxamuud axmed ibrow marka sooda wixii macluumaad ah oo micnaha dalkan ay naga soo yeelatayna diyaar baan kulahay inaanad kula yeesho aada umaasan tahay aada umaasan tahay mudane xildhibaana idaacadda warsan aan kaala hadlayaa waxaan rabaa maalmo ka hor madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya waxa uu isku shaandhayn ku sameeyey golihiisa wasiirada koonfur galbeed xildhibaanadii baarlamaanka koonfur galbeed ayaad ka tirsan tahay oo ka mid tahay sideed u aragtaa isku shaandhayntaas madaxweynaha uu sameeyey
isku shaandhaynta madaxweynaha uu sameeyey waa mid in muddoa looga fadhiyey sidaa ay tahayna waxbaa kasii horeeyey dadku hadday meel isugu yimaadaan constitution baa horta ayay ku shaqeeyaan xildhibaanada iyo wasiirada iyo dowladda koonfur galbeed constitution baa u yaala constitutionkii baa lagu tuntay oo hadda meel hada yaraatay ee laga soo xusay aanan jirin sidaa darteed waxaan u aragnaa annaga haddaan ahay xildhibaanada koonfur galbeed mid aanan dhimaystirnayna misane aan waddadii iyo sida constitutionka uu sheegayey oo uu dhigayey dastuurku ay ku qornayd aanan loo soo marin baan u aragnaa waayo waxaa yeelay oo u sababa sida qodobka dhigaya in madaxweyne ku-xigeen iyo madaxweyne ku-xigeen labaad uu soo doorto madaxweynaha kadibna uu baarlamaanka uu horkeeno loona ansixiyo markaa kadib golo wasiire uu soo dhiso isaga uu kala tashanaya isla maraahantaas labada madaxweyne ku-xigeen ayuu dhigayaa dastuurka intaana maanan lasoo marin waa wada ogtiin saxaafada siin iyo haddii golihii shacabka haddaa siin iyo haddii golo wasiire uu yahay iyo xildhibaan intaba waa la wada ogyahay inaanan koonfur galbeed laba madaxweyne ku-xigeen oo dastuurka uu dhigayo si loogala tashado dowladda soo dhisaya aanan weli la magacaabin sidaa darteed waa waxaan waxba ka jirin oo sharcigana uusan waafaqsanayn sidaasaan u aragnaa waxaad inta badan madaxweynaha aad u soo jeedin jirteen oo aad ka codsan jirteen in isku shaandhayn uu sameeyo golaha wasiirada maadaama koonfur galbeed laba sano iyo bilooyin ay jirsatay oo iminka ay shaqayso mar haddii la sameeyey isku shaandhayntii golihii wasiirada ma golahan wasiiradaad ka soo horjeedaan mise madaxweynaha waxaad ku haysataan madaxweyne ku-xigeenka koowaad iyo ka labaad oo weli koonfur galbeed ayna yeelan
kama soo horjeedno wax nidaam oo la dhisay wixii waddo ay leeyihiin waddo loo maro shalay haddii aan constitutionka iyadoo loo wada dhan yahay in ummadda iyo dalkan iyo dadkan constitutionka u yaala ee koonfur galbeed uu noqdo la isla afgartay in lagu dhaqmo ayaa loo baahan yahay isagii oo ah sharci ilaaliyihii annagii sharci dijaal baan ahay isagii baa la rabay inuu ilaaliyo isagii baa ku tuntay oo wixii lagu heshiiyey haddii waxaanan ahayn micnihii meesha inta laga soo jeediyo haddana la yidhaahdo ha lagu dhaqmo waxaan u aragnaa annaga taasu mid calaajeebag ah isaga rabitaankiisii had iyo jeeraale madaxweynaha inuu rabitaankiisi uu ku hadlo isaga wax allaalo wixii uu rabo uu ku dhaqmo ayaan u aragnaa sharcigana wuu ku tuntay isagaana sharci ilaaliye ahaa waan kuu sheegay dastuurku wuxuu dhigayaa madaxweyne ku-xigeen iyo madaxweyne koowaad labadaba inuu soo magacaabo si uu ugala tashado dowladda uu soo dhisayo sidaa daraaddeed isku shaandhaynta kama soo horjeedno ee waxaanan sharci ahayn waxaa dalka laga dhisay ayaanan sharci ahayn mudane xildhibaane kulamo badan ayuu samayn jiray madaxweynaha inta uusan isku shaandhayntan ama isbeddelkan uuna uusan ku samayn golaha wasiirada kulamada xildhibaanaduu la yeelan jiray aqoon-yahanada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada adiga ma ka mid ahayd dadka kulamada ka qayb galay lagala tashanayey golahan wasiirada isku shaandhaynta lagu sameeyey
waa runta way jirtaa in kulamo uu nala yeeshay gaargaar ah xildhibaanada uu la yeeshay oday dhaqneedyada uu la yeeshay waan ka mid ahaa aniga dadka uu wahay balse waan arrinkaas waan ka buuqnay midaan isla meel dhignayna ma aanan ahayn ee dooddu waynoo furan tahay buu yidhi markii dambena wuxuu ku dhaqmay annaga iyo odayaasheenii dhaqanka ka beel ahaan aniga hadda xildhibaan koonfur galbeed waan ahay beelna waan ka soo jeedaa beesha aan ka soo jeeda aniga iyo oday dhaqmeedyadii oo taagan ayuu kumeekeygiina uu soo bixi rabo ayaan horey waxaan ugu ballanay la tashiga markuu nala samaynayay dood baa idoo furan buu lagu yidhi dooddii idoo furnayd ou nagu jiray welina wadahadalki uu socdo annagoo dhayalsan arrinka hadda lagu dhawaaqay annagoo dhayalsan oo aad iyo aad aan u dhayalsannahay ayuu madaxweynaha wuxuu sameeyey isla mar ahaantii communikegi ayaa ka soo baxay ma aha midaan isla meel dhignay oo nala sameeyey masalan ka soo qaad xildhibaanadeeni waxaan wadanay annaga haddaan nahay beeshaan ka soo jeedo li xildhibaan baan nahay waxaan wadanay wasiir baan wadanay aan sadri basalgaraynay kii aan sadri basalgaraynay maahana mid jeebkiisii iska qortay isagoo sharciga ku tumanaya oo ka takrifal wax allaalo wuxuu doono kii faaleeja kumaadu wuxuu doono ayuu samaynayay ma ahayn mid uu sharcigii iyo waddadii loogu talagalay wasiirada in lagu soo dhiso ee uu u samaray ma ahayn waa kuu sheegay la tashi kale ee golo shacab lala sameeye iyo oday dhaqameed lala sameeye iyo madaxweyne micnaha laba xildhibaan uu u yeeray iyo ma ahan meeshan dastuurkii baa la ag maray baan ku yidhi mar haddii dastuurkii sharcigii isaga sharcilaaliyaha uu ag maray maxaa yeela hadda taas adaan ku su-aalayaa maxaa yeela horta la tashiye kale oo aan constitutionka ku qornayn ma aha waxba intisaariya ma keenayso la tashiyada kale ee waxay tahay ogeysiis ogeysiisna looma baahnayna markeedii horeba saddex bilood baan refashalaan samaynayaa ayuu dhahayay refashalka laftiisa waxaa loo yaqaanaa sidaad u taqaanid n horey wixii u dhisnaa uun in laysku celicilinayo aniga anigeegaas kula hadlaya baa waxaan ku yidhi madaxweyne n haddii uu jiro magacaabis cusub aad ku soo kordhinayso n arrinkaasi talaanu ka leenahay inaan ka tashanaan rabnaa ayaan ku yidhi ma jirto igu yidhi waa isku shaandhayn isku dhafaa kuwii hore uun baa la isku bedelayaa wax kale laguma soo kordhinayo taasuna waa mid aanan suuragelin wasiiro kale ayaa la daadiyey wasiiro cusub baa lasoo qaatay isku shaandhayna nalama aha anagu taas kan ugu weyn oo ugu daran maanta aanan koonfur galbeed iyo aanan u cuntamayn wixii hadda ka dambeeyana wax dastuur la yidhaahdo aanan lagu dhaqmi doonin haddii kan madaxweynaha hadda uu sameeyey ee lala sii daayo waxa waaye tan dastuurka lagu tuntay waa dastuur lagu tuntay qofna uma adkaysan karo waa gartay mudane xildhibaane ee madaxweynaha wuxuu codsaday oo xildhibaanadiina uu idinkaga ee idinkaga codsaday maalinkii isku shaandheynta lagu dhawaaqayey in golaha wasiirada ee aad ansixisaan oo codkiina aad siisaan dhowaan ee hortiina ayay imaanayaan golaha wasiirada maxaa idinka qorshaysan
annaga dembi shalay waanu dhaaranay dalka iyo dadka iyo diinta ayaan u dhaaranay waxaan ku dhaaranay sharciga siduu yahay inaan ugu dhaqanno ee sharci dejiyaasiyaa nahay isagana waa sharci dhowrihii ee isagii hadduu ag maray annaga solo wuxuu nooga baahan yahay ansixintu waaye waxaanan sharci ahayn annagu ma ansixinayno wixii sharciya ummadda ayaa noogu fadhido horumarka dalkaa ku jira wixii sharciya inaan ansixino laakiin tanu mid sharciya ma diyaarna uma yihin inaan ansixino dhaartii shalay aan dhaaranay ayaanan loo diidan sharcigaan loo diidahay inaan ansixino xildhibaanada ka soo horjeeda ee golahan wasiirada ma xildhibaano badan baa oo codkooda ku midaysan mise xildhibaanadiina ma keligaaga iminka ka soo horjeeda mise xildhibaano kale ayaa jira
afartan xildhibaan wuxuu ka soo saaray soddon xildhibaan wasiiraa tihiin buu yidhi nin wasiiraa tahay la yidhi marka laga baxo inta kale waa way ka soo horjeedaan ciddii aan ka soo horjeedin waa qofka dee sharcigii ayada ee shalay wixii dalkiiyo dadkiiyo diintu ay u dhaaratay qof adbaraysa ayaan u aragnaa ma garat mudane xildhibaane ugu dambayntii baaqa aad jeedinaysid maadaama mudane ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed aad tahay baaqa kaga aadan golahan wasiirada oo dhowaan hortiina imaan doona xildhibaanada aad u jeedinayso muxuu yahay
baaqa aan u jeedinayo xildhibaanada koonfur galbeed ee dad kale ee shalay dalka iyo dadka iyo diinta ay u dhaarteen aan hadda u jeedinahay ayaa wuxuu yahay mid ku habboon sharaftooda iyo magacooda iyo dalka iyo dadkana dani ay ugu jirtaa waxaanan sharci ahayn oo aanan waafaqsanayn dastuurkaas sidaad og tahay oo la wada ogsoon yahay oo ayaguna ay wada og yihiin loogu tuntay in aysan u hoggaansamin ayaan u jeedinayaa oo ayagana aysan u hoggaansami doonin badinkoodu markaan isarrinay oo aysan u hoggaansami doonin sidaas ayaan u jeedinayaa xildhibaanada sharafta leh ee koonfur galbeed ka soo jeeda sharaftooda iyo magacooda iyo inay dhowrtaan ayaan soo jeedinayaa baaquu soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay mudane xildhibaan waan kaaga mahad celinayaa waraysigaaga
sidoo kale waayahay adaa mudane waa mahadsan